faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka subaxa qodobada asaaka aad ku maqli doontaan waxa ugu waaweyn madaxweynaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo shir iskugu yeeray dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya gabadh dhalinyaro aheed oo lagu dilay gudaha magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo caddaysay sababta ay ula safatay dowladda ethoobiya iyo dowlad goboleedka maamulka puntland oo sheegay inay go'aano gaarayso madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka soo horjeestay xeerka ay ka doodayaan golaha shacabka qodobadaas aad maqasheen waxay ayan kuwooda ugu door karoon warka subax ee raadiyo cadaado dhegaystayaal goor dhow diyaar garooba faahfaahintiisa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa tahay mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha lixaad sanada labada kun iyo labaatanka warka waxaa soo saaray sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suule waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah hashim cumar xasan intuu warka hawada ku jira allah hadduu raalli ka noqde iminkasta warkii oo dhan madaxweynaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir iskugu yeeray dowlad goboleedka ayaa shir iskugu yeeray dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku casuumay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir inay ka soo qayb galaan shirka golaha amniga qaranka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka dhici doona magaalada muqdisho shirkan oo qabsoomaya inta u dhexeysa shanta ilaa siddeedda luuliya sannada labada kun iyo labaatanka ayaa ajandiisu yahay sidii wadatashiyo ballaaran looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka arrimaha amniga dagaalka ka dhanka ah al-shabaaba dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay adkeynaysaa muhiimadda shirkan maadaama uu dhammaystir u yahay guulaha siyaasadeed amniga iyo dhaqaalaha oo ay wadajir u xaqiijiyeen shacabka iyo dowladda soomaaliya waxa uuna shirkan wajahayaa geedi socodka dimuqraadiyeed ee dalkeenna faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya gabadh dhalinyaro aheyd oo lagu dilay gudaha magaalada muqdisho gabadhan oo lagu magacaabi jiray xamdi cabdulaahi ayaa waxaa la sheegay in xaafadda warshadda caanaha ee magaalada muqdisho uu ku dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya dilka gabadha ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii askariga uu rasaas ku furay mootobajaaj ee saarneed xilli ay marayeen agagaarka warshaddii hore ee caanaha degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana wararku sheegayaan in askarigii dilka ka dambeeyey uu goobta ka baxsaday gabadhan ayaa xilliga la dilay waxaa la sheegay inay ka timid goob dumarka lagu qurxiyo oo ay ka shaqaynaysay waxaana weli la ogeynaa sababta keentay in askariga uu rasaas ku furo mootobajaajta ay saarneyd gabadha bilihii lasoo dhaafay waxaa kordhay dilalka ay dadka shacabka ah u geystaan askarta ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waxaana weli jirin askari loo maxkamadeeyey inuu dilo qof shacab ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirsha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ka soo horjeestay xeerarka ay ka doodayaan golaha shacabka soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay ka soo horjeesteen afarta xeer oo laba ka mid ah ay golaha shacabka ansixiyeena iyo kuwa ay haatan doodiisu ay wadaan xildhibaanada golaha shacabka war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jubbaland ayaa lagu soo dhoweeyey qoraalkii guddoomiyaha aqalka uu ku sheegay in wax ka beddel lagu sameeyey xeerarkii labada aqal ay soo gudbiyeen guddiga soo diyaarinta xeerka doorashooyinka oo ay ka doodayaan baarlamaanka jubbaland waxa ay sheegtay inaysan aqbali doonin doorasho ku yimaada xeerka ay ansixiyeena golaha shacabka iyada oo aan wax wadatashi ah laga yeelan waxaana xildhibaanada golaha shacabka loogu baaqay inay hakiyaan dooda xeerarka inta uu ka qabsoomayo shirka wadatashiga dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ugu dambeyn qoraal ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in qalalaaso siyaasadeed iyo dib udhac weyn ay ka dhalan karto habdhac doorasho ee heer federaal ee aan wadatashi siyaasadeed laga yeelan oo ay qayb ka yihiin dowlad goboleedyada maamulka dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay in ay go-aano gaarayaan war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka puntland ayaa lagu caddeeyay inaysan puntland qayb ka noqon doonin qodobada ay meel mariyeen golaha shacabka ee la xiriira doorashooyinka puntland ayaa sheegtay in aan la tixgelin is-afgaradkii uu gaaray shirkii wadatashiga ee ku qabsoomay labiiyi labaatankii bishan habka internetka ee aalada zoomka oo ay yeesheena madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada qoraalka puntland ayaa waxaa lagu sheegay in looga digayo in shuruucda waddanka lagu saleeyo damac gaar ah iyo rabitaan madaxda dalka iyadoo loo marayo habraacyo aanan waafaqsanayn dastuurka kumeel gaarka ah laguna dhiiranayo been abuur iyo isdabamarin sida ku cada qoraalkii guddoomiyaha aqalka sare puntland ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay qaadanayso dhaqangelinta go-aamadii shirkii wadatashiga puntland ee bishii maaj ee sanadkan labada kun iyo labaatanka oo ogolaanayay in oo ogolaanaya udhaqmidda si dowlad madax bannaan oo kale afarta xeer oo lahor afarta xeer ee la horgeeyay xildhibaanada golaha shacabka ayaa laba ka mid ah la ansixiyey xilli matalaada la filayo in qodobada ugu xasaasisan go-aano laga gaarayo matalaada banaadir oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ay xildhibaanada ka doodayeen waa tahay dhegeystayaal guud ahaana intaas waxaa inooga eeg warkii subax ee raadhiyo cadaada warka waxaa soo saaray sharmaaka maxamed maxamuud shamaaka sule waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah hashim cumar xasan warkan warka xiga waa baadi raadhiyo cadaada isku duuban idin leh dhegeystayaal sidaas iyo ammaano allah
fariin ku saabsan ka hortagga cudurka coronavirus kow gacmahada si joogta